guddiga ganacsatada magaalada jowhar ayaa deeq lacageed ah ku wareejiyay ganacsatada ay ku hanti beeshay dabkii sideed iyo labaatanka bishii agosto ee sanadkan ka kacay qeybo ka mid ah suuqa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ururinta deeqdan ayaa waxaa iska kaashaday shirkadda isgaarsiinta hormuud guddiga ganacsatada magaalada jowhar iyo xubno kale oo loo saaray maxamed xuseen oo ka mid ah guddiga ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyay deeqdan ganacsatadu oo suuqa gurmudka u sameysay xaqiiqdii waqti badan ay howshan geliyeen juhdi badan way ku bixiyeen waqti badanna way ka qaadatay inay wax idinsoo gaarsiiyaan muddo afar bil ku dhow ayaa howshan laga daba wareegayay si ganacsatadii wax loo gaarsiin lahay waxa hadda aan keenana ma ahan wixii aan filaynay balse waxaan rajeynaa in ilaahay baraka u yeelo inta idinsoo gaartay lacagtana soo gashay oo ku soo aruurnay arrimaha gurmudka debka shirkadda hormuud ayaa ugu sarreyso khayr allah ka siiyo soddon kun lacag ayay ku bixisay dabkan ganacsatada suuqa qaybihiisa kala duwan waxaa naga soo gashay lacag dhan saddex iyo labaatan kun afar boqol afartan iyo lix isteedka gobolkan waxaa maamulka goboleedkan waxaa naga soo gaartay lacag toban kun ah tuutalka lacagtaas waa lixdan iyo saddex kun afar boqol afartan iyo lix dadku loo qaybiyey lacagtaas oo maanta lagu wareejiyey jaagagana waa konton qofood intay wax ka gubatay oo hadda lacagtaas u heshay nasiib ahaan qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay deeqdan lacageed ayaa ka mahad celiyey waxaa maanta iskale gudiga guddiga ganacsatada oo isku awaawilay in ay walaalahood ay u istaagaan garab siiyaan tan saddexaad waxaa maanta iskale shirkadda hormuud oo awalan iyagana kaalin weyn ay ka geysatay saaciidaadan hadda la sheegaayo qofka hormuudku eh waa shirkadda hormuud insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu bedel khayr qabo ilaahay uu bedelo dadkii masiibada meesha soo gaartay aan ka mid ahay anoo ku hadlaaya dadka masiibada soo gaartay ganacsatada jowran ah xaafadda hanti wadaag dadka la soo caawiyey khayr badan allah siiyo oo la soo koobi karin deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay ganacsatadii yaryarka ahaa kuwaas oo hantidoodii ku waayay debkii sideed iyo labaatanka bisha agosto ee sanadkan ka kacay magaalada jowhar taasi oo wax badan ka tari doonto baahiyahooda ganacsi